mas-uuliyiinta shirkadda wadaag oo ah shirkadda iyadu dah furtay adeegga caymiska caafimaadka waxa ay tilmaameen in bulshada in badan oo ka midii ay ka faa'iidaysan doonaan adeegan guddoomiyaha guud ee shirkadda wadaag cabdirashiid cali maxamed baaxeer ayaa isdultaagay ahmiyadda adeegan caafimaad ee caymisku u leeyahy bulshada wuxuu suurtogelin doonaa insha allahu tacaala in qof walba oo caymiskaa qaata uu helo adeeg caafimaad oo uu ka warwarbeelo sanadka uu caymiskaa galo inuu jeebka gacanta geliyo labiyo tobanka bilood isagoo bixinaya qadar yar oo haddaynu arqaam iyo nambare ka dhigno uu qofku is odhanaya siday suurtagal ku tahay in qofku faamiliga dhan marka lacag loo bedelo shan ilaa sagaal doolar wax udhexeeya shan ilaa siddeed doolar wax ku dhexeeya ama sagaal doolar markaanu xisaabinay aanu tiro koobnay aanu arqaamu bedelnay ay ku soo beegmayso qofka xaggee ka imanaysaa sawtan markaynu dhakhtarka tagno marka keliya boqolka ama labada boqol inaga qaado waxay ka imanaysaa laba meelood waa marka koowaade sanduuqa caafimaadka marka ay bulshadu qaadato iska daa bulshada oo dhane waxaa noo taarget ah one percent boqolkii hal ama laba boqolkii mid keliya haddee one percent hadday qaataan waxaanu ku qiyaasnay lix kun oo qoys lixdaa kun ee qoys ugu yaraan waa lacag afar milyan oo dollar ku dhow dhakhaatiirta heshiiska nala qaata way ka nasanayaan inay beeshankooda weydiiyaan fii si hagar la'aana oo isagiiyo beeshankiisa keliya ay ka wada hadlayaan dawaynta qura ayuu ku shaqaynaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka somalilan liibaan yuusuf cismaan ayaa iftiimiyey arrintan haddaanu nahay wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda somalilan waa soo dhowaynaynaa waxaanu aaminsannahay inay tahay tallaabo wanaagsan oo dhiiri gelinaysa ama kor u qaadaysaa adeeg bixintii caafimaadka oo kordhinaysa coveragekii ama in caafimaadku uu dadkeenna oo dhan gaadho innagoo og duruufaha ay inta badan bulshadeennu ku nooshahay iyo caafimaadka oo sidiisaba runtii qaali ah oo marka la eego qaybta danyarta ah ee reer somalilan ay adag tahay inay caafimaad jaban oo wada gaadho helaan caymisku macnihiisu waxa weeye takliif ay qayb bulshada ka mida intay qaadato wanaag iyo waxtar u noqonaysa qaybta kale ee aan awoodin dhinaca kale agaasimaha guud ee hay-adda caymiska somalilan cabdiraxmaan muuse ayaa sheegay inay aad u soo dhowaynayaan in bulshadu ay faham fiican ka qaadato adeegga caymiska qaybta adeegga ugu badan ee shirkadaha caymisku ay qabtaan waa caymiska caafimaadka waxaana laba diraaso oo labadii sane ee kal horreey aanuaanu samaynay waxaanu ogaanay adeegga caymisku inuu yahay adeegyada ugu badan ee shirkadaha caymisku ka shaqeeyaan baahida caymis ee weliba caymiska caafimaadka marka laga hadlayo ee bulshadeenna waxaan ka warqabaa shaqaalaha dawladda tusaale ahaan hantida ugu badan ama lacagta u badan ee bangiga somalilan uu shaqaalaha dawladda uu siiyey amba uu amaahiyey wax ku dhow boqolkiiba afartan waxay ku baxdaa caafimaad boqolkiiba afartan daynta ay shaqaalaha dawladdu ka qaateen boqolkiiba afartan lacagtaas shaqaalaha waxay kaga baxday caafimaad marka caawa hawsha aanu halkan u joogno waxa weeyaan wax waa baahi bulshadu ay qabtay oo aan anuguna baarikayno ka-ayd caymis ahaan runtii adeegga waanu soo dhowaynaynaa khadar maxamed cakule v o a hargeysa